Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Hirshabelle ayaa soo gabagabaysay aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka hogaamineed ee culumaadiinka iyo fahamka Islaamka. Waxaa ka qayb galay aqoon isweydaarsigan Kusimaha Agaasimaha Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Hirshabelle, Guddoomiyaha Majmaca Culumaadiinka iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maamulka Hirshabelle. Guddoomiyaha Majmaca Culumaadiinka Hirshabelle, Sheekh Cumar Mushaami ayaa ka waramaya muhiimada kulankan.
waxaan rabaa insha allahu tacaala halkan waxaa laga rabay ujeedada laga rabay iyo nuxurka laga leeyahay waxay tahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isugu kaalmeeya alla kacabsiga iyo samafalka wax kale ma ahayn waxa meesha aan ku hayna dhan intaas isugu tegayaan ilaahay in laga cabsado wanaagana laysu kaashado in laga fogaado cadownimada lagana fogaado dembiga oon laysugu kaalmaynin intaasaan meesha u joognay cibaadadaasaan ku jirnay Kusimaha Agaasimaha Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Hirshabelle, Cabdisamed Cadow iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maamulka Hirshabelle ayaa bogaadiyay kulankan.
hogaamiye markaa la yidhaahdo qofka hogaamiye waxa looga baahan yahay shuruudaha looga baahan yahay iyo waxyaabaha caqabadaha ku eh iyo waxyaabaha ka mamnuuce intaasoo dhan waxa waaye in laga fogaado waaye Ee, kulligiina waxaa tihiin dadkii wax loo sheegaya ma tihiine dadkii wax sheegayaa tihiin marka ma ahan idag ilaa hortiina aan ka sheegno dhahno saasaa hogaami loo baahan yahay laakiin waxaa tihiin waxaan nahay oo kaliya risaalada inaan gaarsiino risaalada waan soo gaarsiinay waxaan rabnaa guud ahaan inta kale ee ka maqan ee ku jiro walkan inaad gaarsiisiin inta waxay ku dhaqmaan waa kitaabkii qur-aanka kariimka ahaa iyo sunnadii nabi maxamed sal alay sal salam qofka hadduu intaa uu xambaarsan yahay waxaa laga rabaa marka dhowr shuruudood waxaa ugu horeeya qofka in laga helo wadatashi ummadda uu la tashto sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka hadlaayay nabi maxamed sal alla alay wasab slm og tihiin in eh, la xifdinayo oo la ilaalinayo ayaa haddana ilaahay wuxuu yidhi washaawarhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah ilaahay wuxuu ku yidhi marka nabigow dadkaaga asxaabta la tasho marka talada marka ugu horaysa waxaa laga rabaa qofka hogaamiyaha ah inuu la tashto ummaddiisa uu la tashto wanaaggana uu kula tashto marka uu talada helo marka oo uu rogrogo kabacdina go'aankii uu soo baxo inuu qaato meesha ugu dambaysa ilaaha uu leeyahay faidaa cazamta fatawakal cala allah marka haddii marka go'aankaas aad qaatid ilaah tala saaro marka ninka hogaamiyaha muhiimadeedu waxay tahay in uu muxuu ahay la tashto ummadda markuu go'aanka helana uu qaato waxaa kaloo laga rabaa qofka hogaamiyaha ah inuu gacan furan yahay hadduusan gacan furayn waxaa imaanaa dad masaakiin ah dad xaajiyo kala qab- badan qaba soomaalida waa aragtaa soo tiraahdaa dibna daba la xiriirsa malha dibna la xiriirsay leedaha la yidhahda Kulankan ayaa qayb muhiim ah ka qaadan doona doorka hogaamineed ee fahamka Islaamka iyo culumaadiinka ku nool magaalada Jowhar.